boqorkii lahaa dagaha dameerka sheeko soomaali waxaa qoray ismaaciil daahir bari hore waxaa jiri jiray boqor kaasoo lahaa dhago ballaqsan oo u qaab eg dhagaha dameerka boqorku wuxuu aad uga xishoonayay dhagahiisa badnaa wuxuuna dabooli jiray markuu joogo meel layskugu imaado sidaas darteed dadka tuulada looma ogoleen inay ogaadaan sirtiisa qofka kaliya ee weligii arkay dhagaha boqorka wuxuu ahaa timo jarahiisa